xisbiga shaqaalaha dalka britain ee loo yaqaana labour party ayaa xildhibaan xarbi faarax oo hadda ka tirsan golaha deegaanka ee degmada brent ee magaalada london oo soomaalidu ay ku badan yihiin usoo sharaxay inuu mar saddexaad u tartamo golaha deegaanka wariyaha v o da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray xildhibaan xarbi faarax ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida uu arko in mar kale uu u tartamo golaha deegaanka ee degmada brent runtii aadaan ugu faraxsanahay in markii saddexaad ay xisbiga layborka ay iisoo doortaan inaan musharaxoodii ahaado deegaanka aan kasoo jeedo oo xaafadda ah waana kalsooni badan oo maaragtay ay xisbiga muujiyeen ayna ku qabaan dadka anigoo kale ah inay sii matali karaan deegaanka ay markaas kasoo jeedeen ayadoo ayagoo ku salaynaya maaragtay waxqabadkii hore uu qofka soo qabtay marka farxad gooniya ii tahay inaan maaragtay marka saddexaad u tartamo oo aan rajaynaya inaan ku guulaysan doono insha allah waayahay xarbi marka la eego sideedii sane lasoo dhaafay isla kursigan adigaa ku fadhiyey waxaa ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ama leyborka marka hadda la eego mar kale oo xisbigii uu kusoo sharaxay bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxa hadda idiin qorshaysan haddii aad mar kale guulaysato
insha allah ridwano haddii aan ku guulaysano waxyaalo badan oo waxaa jira labadii sano ugu dambeeyey ama maaragtay waqtiyadii ugu dambeeyey aad dadka u u dhibay oo ka mid yahay cudurka covidka oo kale sidaa la socotid adduunka oon annaga gooni noo ahayna waxaa jira in sicirkii shidaalka iyo gaaska iyo batroolka iyo wax walba ay kor aadeen marka waddanka guud ahaan waxaa laga cabanhoyaa sicir bararka noocaas oo kalea maciishaday noqon leeda gaaska iyo korontada iyo ha ugu badnaadaan iyo iyo waxyaalaha lamidka ah marka mar walba oo maamul cusub imaanayo kolley waxaan la imaanaa wax maaragtay manifesto ama agendo oo programka afarta sano aan wax ku go-aamin doona ama waxa muhiimka noo ah marka waxay ugu badan yihiin waxyaalahaas oo kale iyo sidoo kale guryaha iyo waxa oo kale in aanaan u dhisi doono dadka si ay maaragtay ama gudyo raqiisa oo oo councilku uu siiyo ay u helaan ama maaragtay aan aan siyaabo kale wax ulaan marka meelahaas ayay ugu badan yihiin waxyaalaha hadda aada dadka ay ka cabsaan waayahay marka soomaalida guud ahaan ku nool degmada brent meeqa lagu qiyaasaa
soomaalida runtii waxay ka yihiin toban ilaa kow iyo toban percentage populationka waxaana lagu qiyaasaa ilaa dhowr iyo labaatan kun oo oo maaragtay oo dadka xaafadda degan xaafadda guud ahaan waxaa degan ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan kun oo qofood marka soomaalida percentagekaasay uga jiraan
waa gartay marka dad fara badan oo oo deegaanka degan oo waxaa laga yaabaa aan si fiican u fahamsanayn qaabka doorashadu ay u dhacayso sida loo codeeyo iyo waxyaabaha saas oo kalea marka ma u sheegtaan dadka sida ugu habboon ee ay maalinkaas shanta may ay uga qayb geli lahaayeen doorashada golaha deegaanka
runtii waa waa waa su-aal aad muhiima ridwan o dadka horta shanta may ayay doorashada dhici doontaa sagaal iyo tobanka aprilna wuxuu qof walba oo aan hadda register garaysnayn oo iska cod oo diiwaankiisa isgelin karaa maaragtay deegaanka uu degan yahay ama meesha uu kasoo jeedo waxaa cod bixin kara qof walba oo sideed iyo toban sano ka weyn maaragtay oo oo me meeshaa degan qof walbana wuxuu uu xaq u leeyahay inta xisbigaas macnaha qof ay kasoo jeeda inuu markiiba dooran karo hadday labo macnaha eriyada qaar waa qaarkood waa labo qaarna waa saddex marka dadka waa ku dhiiragelinaa waana waana u sharaxnaa sida maaragta doorashada u socoto dadka xataa hadda waxaa kaloo jirto dadka maaragta ardadaah oo kale hadday jaamacad oo kale ay meel ka dhigtaan gurigana ay degan yihiin oo kale labada meelba waa iska register garayn karaan dadka eurubiyanka ah oo kale hadda ilaa hadda way way ka cod bixin karaan localka sida aan sida maaragtay baarlamaanka oo kale aan ahayn marka waxyaalahaas oo dhan waan u sharaxnaa laakiin muhiimadda waxay tahay inuu qofka marka hore uu register garaysan yahay uu codbixiye ka yahay guriga uu ku uu degan yahay marka waayahay ugu dambeyn qof kale oo soomaali ah oo isla deegaanka u ordaya miyaa jira xildhibaan golaha deegaanka waa jiraa yar kalaa jira oo awalna councilor ila ahaa inkastoon sanadkii hore doorashadii hore aan ku ahayn afar hadda laba ayaa aan soo noqon doon doonin laakiin hadda yar wiil kale aniga ah inkastoo wiilka naftirkiisa uu noo noqon doono meeyarka xaafadda mateli doona sanadka meyga soo socda marka insha allah waa ku rajo weynaa labadeenaba inaan guulaysan doono
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xarbi faarax oo ka tirsan xisbiga labour party amaba xisbiga shaqaalaha dalka britain waxa uu waramayey wariyaha v o eda london ridwan xaaji cabdiweli